raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeennimaha qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah duubabka dhaqanka shabeellaha dhexe oo ka hadlay marxaladaha ay u maraan xalinta khilaafaadka bulshada ganacsatada maacuunta ku iibiya suuqyada magaalada jowhar oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee bisha ramadaan dowladda soomaaliya oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey dadka uu soo ritay xanuunka covid nteen maamulka machadka tiknolojiyada buundo ee magaalada jowhar oo shaaciyay inay soo kordhiyeen barashada caafimaadka haweynta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda shiinaha oo weli bogaadinaysa muwaadiniintii ka badbaaday musiibadii titanik dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeennimo haatan u diyaargarooba qodobadaasiyo faahfaahsan aan ku horeeya sidaad hordhaca ku maqlayseenba duubabka dhaqanka shabeellaha dhexe ayaa ka hadlay marxaladaha ay u maraan xalinta khilaafaadka bulshada warbixintaasi waxaa inoo haysa maryama sheekh cabdi odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay qaababka ay u xalinayaan khilaafaadka dhaca inay badan yihiin xilli ay dhowaan sameeyeen tababaro la xiriira xalinta khilaafaadka tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar oo isugu jira rag iyo haween sida uu sheegay nabadoon nuur maxamed geedi nabadoon canjeex xilligii hore oo la dhihi jiray waxaas war naageed waay la dhihi jiray ama la ciiri jiray hadda ma jirto maxaa yeelay waxaa la ogaaday dulmi wuxuu ka soo fulaa guriga wanaagna wuxuu kasoo fuli karaa guriga colaada siday haweenku u buunbuuniyaan oy baraxa ugu qaadaan mug la dagaalamaayo ayay nabadana qayb fiican uga qaadan karaan barkii wiilkiina ayadaa dhashay adoogiina ayadoo qabaa kan kalena ayadoo la dhashay sidaas awgeed marka inaan soo dhoweyno oon iskaashanno oo sida haddaba aad sheegtay xilligii diinta islaamka la baafinayey haweenkii horta nabigeena caleyhi salaatu wasalaam taageeray ee garab istaagay dumarkaas aaday u wanaagsanayn wax badanayna qabteen wax badanayna ku kaalmeeyeen muxuu ahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam bacdamaa ay wiilkii ayadoo dhashay odagii qabo oo wixii oo dhan guriga ay ka soo fulaan dhinacooda ka qaataan nabadda iyo wanaagga lana baro maalin dhaweed laba tuulaan u yeernay toban naaga iyo toban rag hay ahayn ma dhihin rag keligiis hanoo yimaado ma dhihin laba tuulayna ka kala yimideen tuuladiiba shan iyo shanaan siinay tii kalena shan iyo shanaan siinay labaatankaas qofood oo tobanna ay rag tahay tobanna haween tahay ayaan tababar u furnay saddex maalmooda waxaan u sheegnay meesha la maraayo inaan magaalada annaga aan ku dadaalnay darsi badanna aan bixinay annakana nala siiyo mugii horena lasoo baray annaguna ayaga aanan ka aqli badnayn haddana ayagu inay tuulooyinkii kula noqdaan oy wax baraan oy dadkii ayagu ay ka yimideen ayaguna kula sii noqdaan
inkastoo ay jiraan eedeymo ay dhallinyarada magaalada jowhar u soo jeediyeen odayaasha inaysan ka qayb gelin xirfadaha xalinta ay sheegeen inay yihiin jiilkii berri bedeli lahaa odayaashaasi nabadoon xasan qaasin qaylooy ayaa ka jawaabay eedeymaha ay soo jeedinayaan dhallinyarada reer jowhar
uma yeerno sababta waxaa waaye lama arrinba waa dhahnaa maamaha odayaa ka taala waxaa la yidhahaa labaatan jeer intaas geed ka duulo asa arrin ka duulaa ama waxaad iinka dheeraan aan u dhaafnaa laakiin waxaa la yidhahaa midna waa jirtaa oo waxaa la yidhi owrka wax noqonaya adegaa lagu arkaa cunug yaroo shan iyo toban jir ama labaatan jir ah oo oday u tagana waa jiraa kaas asaaba odayaasha mataqaana magii oo wax qabaqaabina asaaba qabanaan kaas naftiisa nabadoonadoo ka mid yahay laakiin kaalii dhallinyaraay lama dhaha waxa loo dhahaynina aniga wax ku dheeraa ma ogi waxay wanaajinayihiin ma qabno farjeebliyaalwa iyo wax ma qab waxay sheeg sheegaan marka markii xaqiiqada kuu sheego gabar iyo wiil maslaxad wax bad kuma lahan dhallinyarada waxay ku leeyihiin adeega in loo dirsado iyo sida aan u sheegay nin karmeedka ku dhex jira naftiisa ma diidana dadka waa ka tilmaamaya ana hadda oo kula hadlaya nabadoon magaan ahay ninkii ibadelaaya oo cidda ku jiro ama shan ama lix ragga dadka waa ka aqaanaa oo labaatan ama labaatan shan jirka waa aqaanaa hebel iyo hebel allow ama dad danba isku jira waale laakiin dhallinyarooy kaaliya wax liraa ma jiraan anigu naftayda magiyo oo aan wax noqonay dhallinyaraan ahay dhallinnimadana waa soo maray markaan odayaasha u adeegahay waxay aan dhagayn jiray waxay sheegayihiin iyo caynka wax loo maslaxaa aniba tababarka waxaan kusoo qaatay anigoo kaali aan leelahanaan qaati uu kana ninka oo dhiigga leh ama maskaxda fiica ku jirta ha dhegedhegey laakiin nin cunug yar aad soo kaciso kaala tiri oo berri waxayna intaas ku dareen in sidii hore laga fiican yahay kadib markii ay heleen odayaasha hay-ado siiyey tababaro ku saabsan isdhexgalka bulshada iyo xalinta khilaafaadka oo ay isugu jiraan haweenka dhallinyarada iyo odayaasha iyagoo sheegay inaysan dhallinyaradu iyagu naftooda aysan soo doonan odayaasha iyo goobaha ay ka dhacayaan xalinta si ay aqoon uga qaataan balse ay soo dhoweynayaan haddii ay yimaadaan marka laga reebo tababarada hay-adaha oo laysku arko loona baahan yahay in ay kasoo qayb galaan gogasha marka ay wax dhacaan si ay uga qaataan xirfado kala duwan ganacsatada maacuunta ku iibiya suuqyada magaalada jowhar ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee bisha ramadaan faadumo cabduqaadir waa gabadh ka shaqaysa iibinta alaabta maacuunta waxaayna ku iibisaa suuqyada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle faadumo oo la hadashay idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda ay marayso iibinta alaabta maacuunta iyo waxyaalaha ay kusoo kordhisay iyadoo sheegtay inuu ramadaankan uu isbedel ku yimid alaabta maacuunta iyadoo lagu soo kordhiyey alaab casri ah sida ay faadumo sheegtay waxaan ka ganacsadaa alaabta maacuunta maasha allah wax wanaagsan waaye walaahi u diyaargarowga bisha ramadaan aada iyo aada ayuu u balaaran yahay maalintii oo kale waxaa arkaysaa dad badan inay ku yimaadaan sida kuleelasooyinka loo gadanaayo sida garaafadaha loo gadanaayo sida bakeeriyaasha loo gadanaayo alaabta oo timirta lagu ridoo kale sida loo gadanaayo maacuunta oo kala duwan sida loo gadanaayo xatee anaga waxaan keennaa haddaan geeda bardhada lagu fiiqaayo basasha lagu googoynaayo wax walba lagu sameynayo nyaanyadoo kale xatee lagu waxeynaayo walaahi aada iyo aada birta sambuuska oo kale aad aad aad iyo aada loo ganacsanayaa bisha barakeyshan soo dhaweyn aada u weyn ayaa jirta waxa ugu badan waxaa waaye tarmuusta barafka lagu rito garaafadaha cabitaanka lagu shubto sida kulolisooyinka ilan saxuura la rabaa sooma kulolisooyinka birta oo lagu sameynayo hilibka waxay gataan geedka lagu fidinayo burka waxay gataan bakeeriyada oo kale hadda waxaaba aan kusoo keenano alaab oo timirta lagu ridaayo oo yaryar oo shiida timirta lagu ridaaya ah wax badana anagana soo kordhin garaafooyin ayuu noocan keennay walaahi maasha allah diyaar garoow wanaagsanna wuu jiraa dadkii waxgaba wax badan ay gadanayaan maali walaahi sida hore iyo hadda haddaa gadasho badan nahay walaahi farqi aada aada u dheeraha aada u weynaa ka jiro waayo tusaale ahaan garaafadii oo kale anaga hadda waxaan gadnaa shan doolar ama lix doolar xagga waxaa laga soo heli jiray afar doolar afar doolar ibar afar doolar saddex doolar ibar hadda waa haddii qofka uu barees uu kuu sameeya afar doolar ibaraa laga qaadanaya walaahi dadka meeshaan deganna waa dad iska xoolaaley iska beeraaley ah wax badan ma saari kartid marka waxaan leeyahay walaahi sidaastay tahana ganacsiga wuu kala socdaa war wax nidaamaha jiro marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa suuqyada jowhar lagu soo kordhiyaa alaab aan horey loogu iibin suuqa taasna lagu soo dhaweynayay bisha ramadaan oo aan hadda ku guda jirno maamulka machadka tiknolojiyada buundo ee magaalada jowhar ayaa shaaciyey in ay soo kordhiyeen barashada caafimaadka warbixintaasi waxaa noo faahfaahinaya cabdiwali axmed hilowle
arday badan oo ku nool magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wax ka barta macadka tiknolojiyadda ee buunta kuwaasi oo hamigoodu ahaa in ay helaan goob ay ka bartaan cilmiga kumbiyuutarka abubakar cabdinaasir cali oo ah maamulaha macadka iyo tiknolojiyadda ee buunta ayaa sheegay in ujeedada loo aasaasay inay tahay kadib markii ay arkeen baahiyaha bulshada ay u qabaan inay helaan goob lagu barto cilmiga kumbiyuutarka qiimeen kadib in ay jirto baahi ee dhanka tiknolojiyadda ay u qabaan bulshada reer jowar iyo inay ka faa'iidaystaan tiknolojiyadda sidaa awgeed december ayaan si ofishaali waxaan u asaasnay machadka kuliyadaha waxyaabaha ugu horeeyay machadka oo aan ku bilaabnay waxayd combyuterka laakiin machadka wuxuu ka kooban yahay qeybo kala duwan qeyb wuxuu leeyahay cilmi baaris qeyb tababar tababarada ardayda jaamacadaha qeyb tababarada ardayda dugsiyada sare iyo qeyb ah tababarada macalimiinta iyo sidoo kale qeyb online ama habka onlineka wax loogu baraayo ee bulshada abubakar oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in ay jiraan ku dhowaad arday gaaraysa boqol iyo konton oo ka aflaxday macadka waxa uuna carabka ku dhuftay in macadka uu ku soo kordhiyey maadooyin ay ka mid yihiin caafimaadka iyo ganacsiga maxadka wuxuu soo saaray arday fara badan oo hadda isugu jira ilaa iyo boqol iyo konton arday muddada uu jiray Ee, waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda uu diiradda u saaraya markaasna waxay ahayd tiknolojiyadda si gaar ah ee, computer software computer hardware programminka iyo luuqadaha i t-ga la xiriira Ee, intaa markaa kasoo tagno ee, maxadka hadda ee, aad u ballaaran yahay oo sidii hore waa ka weyn yahay Ee, waxaana dhigataa arday aad u fara badan oo ilaa iyo ee, toddobaatan arday gaaraysa Ee, waxyaabaha hadda macadka lagu soo kordhiyey oo waxaa ka mid ah ee, maadooyinka caafimaadka maadooyinka ganacsiga maadooyinka scientifiga sida biologiga chemistryga physicska maathka ee, luqadaha englishka iyo carabiga iyo sidoo kale ee, i t-ga wuxuuna bixiyaa macadka ee, koorsooyin oo diploma program iyo certificate caadi ah koorsooyin ah oo muddo gaaban soconaya bulshada ku nool caasimada maamulka hirshabelle ayaa aada u soo dhoweeyey macadka tiknolojiyadda ee buunto waxayna ku tilmaameen inuu yahay mid wax badan ka bedelay ardayda marka loo eego barashada cilmiga kumbiyuutarka warka habeenimohu idaacadda isnaay ayaa dhegaystayaal weligii maqlaysaan markana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo akhriso maryamo sheekh cabdi
dhinaca sarafka waxaa la kala siisanayaa boqolka doolar gacanta hore laba malyan shan boqol iyo sideetan kun gacanta dambena waa laba malyan iyo lix boqol kontonka doolar waxaa la kala siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah shan iyo labaatanka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa lix boqol afartan iyo shan kun gacanta dambena waxay maraysaa lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah tobanka doolar qabashada waxay maraysaa laba boqol konton iyo sideed kun bixintuna waa laba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaali ah dhinacaya markaynu fiirino galleyda waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya masagaduna waa toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah salbukada waxa ay maraysaa madaalkeeda sideed iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariiska caddaha ee dalka waxa uu marayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah nuskiiladuna waa sideed kun oo shilin soomaaliya rubucuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis caddaha waxaa la kala siisanayaa kontonkiisa kilogaram lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah saliid macsarada markaynu firino waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa labaatan iyo lix kun oo shilin soomaali ah rubucuna waxa uu maraya saddex iyo toban kun oo shilin soomaali ah naaftada waxaa la kala siisanayaa kiiladeeda labaatan kun oo shilin soomaaliya baasiinka wuxuu marayaa laba iyo labaatan kun nusliitarkiisana waxa uu marayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah aada u mahadsan tahay maryamo ayay taasi ahayd nala socodsiinaysay xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana dowladda shiinaha ayaa weli bogaadinaysa muwaadiniintii ka badbaaday musiibadii titanic markabkan rakaabka ahaa oo niiciisu ahaa kuwa raaxada laga leeyahay britain ayaa ku quusay badweynta atlantiga bishii abriil kun sagaal boqol labayo tobankii kumanaan qof ayaa ku daatay biyaha badda oo aada u qaboobaa kaliya mid ka mid ah duumaha badbaadada ee ka baxsaday markabka quusa ayaa soo laabatay si ay u raadiso dadkii badbaaday mugdiga dhexdii ayay samata bixiyaashu ka heleen nin shiinaha u dhashay oo dhalinyaro ahaa kaasi oo ku dheganaa albaab alwaax ah aada ayuu u qarqarayay wana gariirayay ninkaasi wuxuu ahaa fanglang oo ka mid ahaa lix nin oo shiinees ah oo ka badbaaday dhacdadii titanic badbaadintiisana waxay dhiirigelisay in la sameeyo filinka caanka ahaa ee titanic ee shirkadda hollywood ay sameysay sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii muddo afar iyo labaatan saacadood gudahood markii ay yimaadeen xarunta socdaalka ellis island new york waxaa laga ceyriyey dalka sababo la xiriira sharciga kasaarida shiinaha oo ahaa sharci dood dhaliyay kaasoo uu mamnuucayay in muhaajiriinta shiineeska ah ay galaan mareykanka lixda nin waa ay ka baxeen taariikhda ilaa hadda filim laga sameeyey ayaa dhowaan laga baahiyey gudaha shiinaha filimka oo lagu magacaabo lixda ayaa iftiiminayay noloshoodii boqol iyo sagaal sano kadib dhacdadaasi wuxuu filimku daaha ka qaaday sheekooyin ka baxsan titanic oo ahaa sheeko lagu qaabeeyey isirsooca iyo siyaasada ka dhanka ah socdaalka taasi oo xilligaani soo cusboonaatay kadib tacdiyada ka dhanka ahaa aasiyaanka ee dhowaan ka dhacday mareykanka raggaasi waxaa lagu sheegay inay kala ahaayeen liibing fangilang waxaana la rumaysan yahay in ay ahaayeen naaqoodiyaal shaqo ugu socday dalka kribin maadaama ay ahaayeen koox isla socotay markabkii nasiibka xumaa ee titanic ayaa quusay sanadkii kun sagaal boqol laba iyo tobankii magacyada raggii shiineeska ahaa ee badbaaday ayaa ku jiray liiska rakaabka markabka wararka laga soo qaatay quusadii titanic ayaana si kooban loogu magac daray balse si ka duwan dadkii kale ee ka badbaaday titanic ee warbaahinta ka helay ammaanta ragga shiineeska ah waa laga saaray taariikhdaasi sababo la xiriira xanaaqii ka dhanka ahaa shiinaha ee ka jiray dalalka galbeedka horaantii qarnigii labaatanaad sida laga soo xigtay taariikhyahanada iyo baarayaasha guud ahaan dhegeystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen warbaahintii snaai anigoo xaliimo cali ibraahim ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada injineer zakay uu ahaa intaasi ayaan kusoo afmeeraya tan intaan ku kulmi doono warkankii saxiga nabadgelyo